barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin bisha januari waa koob iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anuu ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka boorama oo ah xildhibaan aad u da'yar oo ka sheekaynaya waayaha uu kala kulmay tahriib uu galay waxaan ka baxnay rabadaan buu bilaabmay dagaalkii liibiya labaatankii dambe annagu tobankii hore aan ka baxnay annaguna ogeyn waxaan marnay naijer oo u soconay ilaa iyo muddo siddeed iyo toban cishaa markii dambe halkaayo waxaan isa sii daynay jaad bil bay nagu qaadatay masaafadaasi bal waayaha xildhibaan tahriibay qaybta dambe ayaan ku maqli doonnaa sidoo kalena maxaa ku soo kordhay haasaawihii dhallinyarada ee xilligan sharafoo qaali xabiibi beybi dhinaca sugaanta maantana dhegaystayaal waxaanu idin haynaa
ilow saxaaw ilow caasha walasuukaadara somaa af sawaaxili iyo soomaali waa mid bal mid walba kuday ku gartaa Mm. bal jacaylka af walba lagu sheegay waynu eegi doonaa sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
bakistan ayaa martigelinaysa isniintanna maanta ah wadahadallo afar geesood ah oo lagu dardargelinayo hanaanka nabadda ee afghanistan wadahadallada ayaa waxaa ka qaybgalaya oo ku jira afghanistan shiinaha iyo sidoo kale maraykanka sartaaj casiis oo ah taliyaha arrimaha dibadda ra-iisul wasaaraha bakistan nawaas shariif ayaa hadal ka jeediyey kulankii furitaanka waxaana uu sheegay in hadafka ra-iisul wasaaraha ee hanaanka nabadda uu yahay in la abuuro xaalado kooxaha daalibaan loogu soo darayo miiska wadahadalka looguna soo jeedin lahaa sababo ku dhiirigelinaya ka harista in ay rabshadaha u adeegsadaan aalad ay ku gaaraan hadafyadooda siyaasadeed wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan maxamed jafaad zariif ayaa sheegay in ay tahay in sacuudiga uu kala doorto inuu taageero kooxaha xagjirka ah ee horseedka u ah nacaybka iyo kala qaybsanaanta madhabaha ama in ay doortaan in ay noqdaan kuwo door ka ciyaara dhismaha iyo dhiirigelinta xasiloonida bariga dhexe faallo ku soo baxday wargeyska new york times ayuu wasiirku ku dhaleeceeyey aragtida sacuudigu uga soo horjeedo heshiiska hubka nukliyeerka ee dalkiisa lala gaadhay iyo weliba howlgallada militari ee sacuudiga ka wado dalka yemen weerarada lagu qaaday goobaha ay ku sugan yihiin diblomaasiyiinta iiraan iyo weliba dhacdadii xajka ee dadka badani ku dhinteen sannadkii hore oo boqolaal iiraaniyan ahi ay ka mid ahaayeen dadkii dhintay duhur wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa caasha waana barnaamijka dhalinyarada maanta ismaaciilow n marka la yidhaahdo xildhibaan markiiba maxaa madaxa kusoo dhacaya markaad xildhibaan maqasho dee cero oday da'weyn waxyaaba noocaasa
iyo dad doodaya iyo daddooda aya laakiin haddaad maqasho ka waran wiil dhalinyaro ah oo haddana xildhibaan ah
wallaahi waa arrimaha sibaad mooddaa inays isku qabanin mararka qaar oo dadku ilaan marka xildhibaan la yidhahda waxaa la xejiyaa siaad sheegtay dadka waaweyn in ciro- xildhibaanka iyo dhakhtarka iyo waxyaaba haatan dhallinyarada laftigooda aad iyo aad ay ku soo biirtay wiil dhalinyaraha oo lagu magacaabo mustafa maxamed xasan waxa uu ka tirsan yahay golaha deegaanka ee degmada boorame waxaa lagu naanaysaa xildhibaan xayte waxuu ka mid yahay mudanayaasha ugu da'da yar ee golaha waxuu ka waramayaa waqti uu tahriib ku tegay dalka liibiya iyo wadamo kale oo afrika ah wixii dhibay uu soo maray iyo sidii uu dib ugu soo laabtay dalka kadib dagaalkii lagu riday madaxweynihii dalkaasi liibiya mucamar al khadaafi sanadkii waxaana uu ka qayb galay doorashooyinka deegaanka uu ka qayb galay ee boorama sanadkii laba kun iyo labaiyo tobanka haatana dhegaystayaasha waxaan usoo gudbinaynaa qeyb koowaad oo ku saabsan waraysi uu la yeeshay waryaha v o a ee boorame haashim good intankii ayaan ka baxay magaalada boorama bishii labiyo tobnaad tobankii wuxuu aan marka hore islahayn waxaad tihiin dad yurub tegi kara laakiin nasiib daro waxaan ahayn dadkii uguna nasiibka badnaa nasiib daraduna ay noqotay badda oo naga xidho libiya waxaan joogay muddo sannada dhib waliba waan marnay waxaanu ahayn dadka ku jiray bil iyo toban cisho saxaraha oo loo haystay qof iyo kun iyo laba boqoloo doolar markii dambe aanu iska bixinnay dad jaadiisa baabuurtoodii baa lana saaray haddana xuduudda suudaaniya ay wada leeyihiin libiya ayaa haddana lanaga qaaday toddoba toddoba boqoloo kaleo kufra la ydhaa saasaa lanagu geeyey banqaasi oo caasimadda labaada banqaasi haddana saddex boqol baa lanaga qaaday trabulus basaa lanagu geeyey waxaan u qaybtannay qolooyin ay qabsadaan magafayaal iyo qolooyin ka badbaada libiya waxaan joogay muddo sanada waxaan sanadka a ahayn dad iska leeleelaya oo ka shaqeeya xoogsata ama shirkadaha caanaha wakhtigaana uu dhulku ahaa dhul sahaalaa haddana duruufta iyo xorriyadda awgeed aan u joogi weynay waxaan markii dambe go'aansannay inaannu waddankan iskaga hayaano markaan rabno dad la laynayo baddii oo aan la marayn qofku marana nasiibkiisa uu ku marayo qof dee baxsiya waa ma doontaa la soo qabanayay ama maxay hayday halkaa ay kula qaraqmaysay waxaan daawannay doorashadii somalilan kulmiye iyo udub uu xisbiga kulmiye ku guulaystay halkaa fiidbag waxaa nooga soo baxay in golayaasha deegaanka ay geli karaan markii baarlamaanku ay baaskareeyeen shan iyo labaatan jir ilaa wixii ka weyn halkaa markii aan joogay waxaan goostay inaan doorashadaa maruun ka gaadho waddanka oon isa sharaxo mustaqbalkayguna uu yahay halkii aan ka yimiday yurub laakiin mustaqbalkayga ay noqon weyday haddana waxaan goostay in aan baldalkii intaan aayar ku tegi lahaa anigoo rajaynaya inaan noqdo haddana yurub quudaraynayo bal haddana meel kaloon ka duso oo dhaanta liibiya waxaan ka baxnay rabadaan buu bilaabmay dagaalkii liibiya labaatankii dambe annagu tobankii horeaan ka baxnay annagoona ogeyn waxaan marnay naiger oo la soconay ilaa iyo gobolka ugu shisheeye ee qadaafi ka soo jeeday sabha muddo siddeed iyo toban cishaa markii dambe halkaayo waxaan isa sii daynay jaad bil bay nagu qaadatay masaafadaasi jaadna dee wadda waxaan moodaynay khayraad leh oo nimcale ama laga shaqaysan kara dee oo dhaama libiya wuxuu ku dhaamay libiya xagga xorriyadda oo wuxuu ahaa dal xorriyaddiisu ay taam tahay dee si fiican baa lanoo soo dhaweeyey xirada waxaan iska gelaynay antiganka ee militariga halkaa markii aan joognay muddo lix bilooda kaadhkii waxaa la siiyey qaxootiga deganaanshaha xaaladdii haddana nololeed ayaa adkaatay waxaan goosannay inaannu kamaruun tagno xuduuddii markaan tagnayna nin soomaaliyan kula kulannay oo calicaraf laydhaa oo meel kaalina iyo meel kaloo maxay meherada kuloo gobadh kamaruuneed qaba wuxuu noo sheegay xaaladda halka haddaad sii dhaaftaan inay tahay xaaladdiinu ay adag tahay dad aynaynu fahmayn aynaynu garanayn aynaynu aada la kulmaysiin waan iska soo noqonnay waxay noo sheegeen in waddankan aan laga bixin oo lagu nagaado
caasha dee xildhibaanka waxba ma reebine wuxuu yidhi waddankani waa in laga- in laga baxaba lama ogola haa iyo marka- marka waa waa soo gelid maahana ka bixid male waa internet no exceed iyo kamaruun baan tego eh, nin soomaaliya gabadh kamaruunyaana qaba Ah, soomaalida meel walba way joogtaa meel walba aniga qudhayda een, waxaan usoo joogay een, nin weyn oo de ilaaha weyna laakiin markaa da- aada kontameeyada ku jira oo af soomaaligana kaa badiya haddana kule waxaan ahay een, soomaali hooyadeyna waa turkaano turkaanada ma taqaana waaw
waa mid ka mid a qowmiyadaha Ah, dalka kenya kenya af soomaaligana wuu kaa badiyaa wuxuu kule weligana soomaaliya ma arag marka qaybtan hore waraysiga qaybta labaad een, hadda qaybtii hore maanta baxday oo ahayd ee uu kaga hadlayay xildhibaanka ugu da-da yar golaha deegaanka ee degmada boorama mustafe maxamed xasan oo ku magac dheer xildhibaan xayte marka qaybta labaad baynu sugaynaa bal iminka deer afrikadii dhexe iyo cameroon iyo dhulkaasuu jooga malaha kuwo ka daran uu soo wadaa sheekooyin waaweyn oo ku saabsan bal sidii uu kusoo noqday iyo sidii uu doorashada golaha deegaanka ee somalilan sanadkii labada kun iyo labiyo tobanka uu kusoo galay uu kusoo galay ee uu guuleystay talooma waxaa la yidhi een, da-di baa la dhimay shan iyo labaatanba xilligaa laga dhigay nasiib wanaag xilligu kusoo beegmay Ah.
xilligaasay ahayd marka marka taasaa fursad siisay taasa fursad siisa waa tahay weli waxaad la socotaan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhalinyarada maanta haye ismaaciil weli barnaamijkaanu bartanka uga jirnaa farsamada casriga ah ee horumarsan waxay sahashay baa laleeyahay xiriirkii dadweynaha sidoo kalena waxay wax badan ka bedeshay amaba kusoo kordhisay hababkii dhalinyaradu ay u yeelan jireen inay wada sheekaystaan waayadii hore waad ogeyd een, ragga iyo dumarka wiilashii gabdhaha yaraada ragga iyo dumarka waa marka wiilalnimada laga soo baxay haye gabdhaha.
haye marka cajiinka lasoo shiidayo badarka la qaado een, qashinka iyo ninka xashiishkaa tiraadana maleynaya xashiishka meelaha lagu soo qobayo halkaasaa lagu ballami jiray laakiin hadda wixii oo dhan waa la sahlay meel wal gacantaa lagu sitaa Haye, qofka aad rabta gacantuu kugu jiraa waxaa kaloo jirtay miyigana haddaynu tagno Haye.
geela iyo adhiga iyo waxaa la odhan jiray macnaha toddobaadkan adhiga xaggaa usoo jeedi Haye.
ama usoo daaqsin gee halkaasaan isugu marka imaanayna halkaas markaa.
isna xaggaasu ge- adhiga usoo daaqsin geenaya Waa gar- halkaa dhexaa laysugu imanaya waa gartay marka meelaha ama ceelashaa layska eegan jiray meelo gaaraa layska eegan jiray hadda wixii oo dhanba waa la sahlay oo Haye.
internetkii baa ku agyaala gurigu yaala kombiyuutarkii gurigu ku jiraa telefoonkii gacantuu ku jiraa facebook baa jira dhalinyaradii sida ugu fudud ee laba qof ay ku kulmi kartaa looga dhigay dee wax badan oo marka taana waalidkii bay dhibaato malaha ku tahay dhinac wanaagsan iyo dhinac xunna labadiba way leedahay waa gartay marka wariyaha v o a ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa waxa uu la kulmay gabar lagu magacaabo firdowse macalin cali oo ka mid ah hablaha da-da yar ee ku nool magaalada gaalkacyo oo bal ka sheekeynaysa iyadu bal sida u aragto isbedelka ee haasaawihii hore iyo midkan
cabdi waaxid farqiga u dhexeeya wuxuu yahay waa waa kala duwan yihiin
wuxuu ku kala duwan yahay eh, firdowsoy marka la fiiriyo haasaawo waa isla haasaawe sheeko waa isla sheeka eh, maxay tahay waxa aad isleedahay way ku kala duwan yihiin waxa ay ku kala duwan yihiin gabdhihii hore waxa ay ahaayeen kuwo aan isgaarsiin lahayn haatana isgaarsiin si kasta nooc kasta ah ayaa la isticmaalaa Eh, dadka inta badan waxay yidhaahdaan eh, haasaawaha ama sheekadu waxay fiicneed xilligii hore gabadhu waxa ay ku koobneed hal nin oo hal wiil bay la sheekaysan jirtay Eh, waqti eh, sheekadu ay cayiman tahay ayaana la kulmi jiray laakiin hadda waxaa da'yartiina laydinku dhaliilaa in sheekadu ay tahay sheeko furan ma jirtaa haa waa jirtaa waxaana keenaya horumarka Eh, waxyaabaha ugu badan ee lagu horumaray maxay tahay telefoonka facebooka imailka wax kasta ee hasaawaha marka la fiiriyo ee adigu hal qof baad ee, ee, wax un la wadaagi kartaa laakiin intaasoo qofood inaad xiriir la samaysid ma u qaybsami kartaa uma qaybsami karo laakiin dooqiga ayaan ka ciyaarayaa ka fardowsa ahaan hasaawo badanaad ku jirtaa ee, ee, ee, hasaawuhu waxaa leedahay wuu fara badan yahay facebooka whatsappka ee, intaasoo qofood ee, ma dad magaalada kula joogaa mise waa dad maqan dad maqan iyo dad jooga intaba
sidee ku kala garan kartaa marka midka xaqiiqda kuu sheegaya telefoonka ayaan ka xaqiijinayaa
haddii mid uu ku yidhaahdo waxaan joogaa yurub oo uusan yurub joogin oo uu soomaaliya meel ka mida joogo maxaa kuu xaqiijinaya
hadalkiisa ayaan ku aqoonayaa
dareenka jacaylka marka la yidhaahdo hal qof unbaad qalbigaaga wax u qaadi karaa waa qof aad is leedahay qofkaasi naftu waa ay rabtaa oo waa ay ku qanacday dadka kale see ka yeelaysaa dad kale caadi waayo sheekadaan kusii baranayaa haye e, erayo cusub oo shukaansiga hadda ama sheekada ah ee la isticmaalo ma jiraan haa xabiibi qaali beybi dumarkii hore ama gabdhihii hore ama hablihii hore hadba dadku siday u yaqaanaan Eh, ma lahaayeen ereyo noocaas maya
Haye,
waa iska waryaha hadheew is dhihi jireen
laakiin adinku hadda waa ka duwan tihiin oo ereyadan cusub aad leedihin haa erayada cusubaa leena waan dareemi karnaa inay qofkana jeceshahay iyo inaysan jecleen
ereyada bal eh, eh, macno ma kala leeyihiin marka hadda la fiiriyo kale haa soo jiidasho wax kasta dareenkaagu sidee yahay marka wiilka aada haasaawaha la samaynayso ama aad la jirayso uu ku yidhaahdo fardowsoy iyo markuu ku yidhaahdo xabiibi maxaa dareena oo oo adiga iska kaa bedelaya dadka ayuu la mid yahay markuu idhaho fardeyska laakiin marka uu yidhaahdo xabiibi dadka ayuu iiga dhow yahay aniga iyo adiga haddii aan idhaahno waa sheeko wadaagaynaa xagee ka bilaabaynaa hadda waxaan kaaga bilaabaya abow sidee tahay macaani kadibna kadib si kale ayaan u gudbaynaa waxaa xigta aan isbaranno magacaaga ii sheeg magacaygan kuu sheegaa kaagaa ii sheegaysaa haa kadib taleefonaa lakala qaadanaa kadib taleefon kadib anagaaba isla Ee, erayada ugu macaan ee marka qalbiga dareenka qofkaasi soo jiidan kara muxuu noqonayaa sharafoo qaali xabiibi beybi caja waagi hore waxaa la dhihi jiray tanayaahe baa la dhihi jiray tan laakiin hadda dartaa waxaasoo dhan way isbedeleen de waa in la isjilciyaa bay tiri Ay, waa waa isdabci isdabci isdabcintaasi wax walba ku wanaagsan yihiin haddaad niyow da- haddaad isdabcin karin de militariga lagu biiraa digtoono hawandana lagu niyow jira aniga waxaan ti militarigan ku jira baan isra cashay saasa isdabcintaa kugu adag firdowse ayay ahayd macalin cali oo ka mid ah gabdhaha da-da yar ee ku nool magaalada gaalkacyo she- wada sheekaysigaasna waxa uu dhex mariyey iyada iyo wariyaha v o a gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq maxay noo xiga ismaaciil casha dee mar dhoweyd af sawaaxil iyo waxaa tiri jacaylka af walba ha loogu heeso af walba waa in loogu heesaa haye midda kale mararka qaar adoon ogeyn uu iska soo baxaya mogto adoon kuma Ah.
talagelin aad iyo ayaad af walba ku heesaysaa ilow aansi lmaadi forgetawatid ilow ilow aansi lmaadi forgetawatid ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw inti horeeto walaga sidaynu isku ahayne ayama dabadeedna waa la arkay sidaynu u kala irdhowne intii horeeta waa looga sidaynu isku ahayne ayama dabadeedna waa la arkay sidaynu u kala irdhowne inaan ku arko dooni maaye I don't want to see you أنا أنا مش عايزة أشوفك ميمي هبانا ستاكي وأنا بوي ميمي هبانا ستاكي وأنا بوي
ilow ilow ansi lmaadi forget about it ilow ilow ansi lmaadi forget about it ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw ciddooeedaan anigu falay maahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne ciddooeedaan anigu falay maahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne inaan ku arkuwaan doonayaay I do want to see you أنا أنا مشتاق أشوفك ميمي ميمي نتاكا وكونا ويوي ميمي ميمي نتاكا وكونا ويوي
mimi minataka kuna wewe
qaybta soo ciligaad la dhacday anaa mashacaysi shuufaga bay tiri i don't want sandheel To halkaas see you.
laga soo fiiraa marka carabiga dhinaciisa la aado inaan ku arko ma rabo iyo Haye.
inaan ku arkaan rabaa Haye.
waa dhibaato wallaahi waxaan ku ihi jacaylka afarta luqadood loogu heesay Ah, dee waa inuu isdhiibaa
iska soo baaxday iska soo burqaday laakiin mar haddii jacayl uu meel soo galo af waliba aad ku haysto haddana lagu dhegaysan waayo ka warna anaa anaa mashacaysa shuufag halkaasuu lagula soo waxa u hadhay istaago mad garane Ah, luuqadii shiinaha markaasaa la af garan doona shiin shiin ah haddaad tidhahdid Ah, oo aad eh, afka shiinaha ugu heysay oo iska dhamaatay iska hees iska dhamaa Hata. caashe cabdo malika iyo codkii maxamed axmed kuluc heestii ilow ilow maxay noo xig ismaaciil haatanna barnaamijkii ila tali oo cumar xasan uu inala socodsiiyo toddobaad walba maanta oo kale ayaynu dhegeystayaasha kusoo dhoweynaynaa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal xubinta ila tali ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idinku haynaa qaybtii labaad ee ku saabsanayd jacaylka daahsoon ee aan lagula ogeyn iyo dhibaatooyinka ay dhallinyaradu kala kulanto waxaana arrintaasi tale naga soo weydiiyey sidii aad isniintii lasoo dhaafay barnaamijka aad ku maqasheenba magacay waa cabdidulle oo jooga magaalada dhagax buur waxa weeyaan walaal arrintan magaranaysa ay ku dhacayaan idin sheegaya waxa weeyaan inan baan jeclaa magaranaysa ayaan aada u jecelahay isku xaafidaan nahay aanisuulna waa dhigataayo magaranaysa iskuul bay ayay mashquul ku tahay dee umanaan sheeganin jacaylkan weli u qabo haddaba mar kale waxaan su-aashaas usoo bandhignay falastiin cabdiraxmaan oo joogta magaalada dubay waxaan ku oran lahaa dee u sheego jacaynkaaga macnaha inaad jeceshahay inaad u sheegato baan ku oran lahaa ama in aad qof saaxiibkeed ah la hadasho qof ama saaxiibkeed ah waxaad ku dhacaysaa iilaha dhan gabadhaas mad ku oran jacaalka uma sheegin jacaalka uma sheegin de maxaa haday walaaltinimadii hore inaga dhaxaysay mooyaane de sidaa dee labada arrin baad ugu dhawaan kartaa inaad macnaha gabadh saaxiibadeed ah la hadasho oo oo dhahdo iilahadan waxaan ku dhahdo gabadhaas ayaan rabaa marka waxaa in aad ila hadasho ayaan rabaa waxaan umalaynaya inay hawsha yar darasantay laakiin aanay gula jirin magaranaysaa talaafinkiyaan garaa oo kale in laiga qaban waayo oo kale ayaa la dhacda de inuu u sheegto oo gabadha saaxiibadeeda uu la hadlo uu dhaho gabadhaas waa jeclahay taleefonka igamana qabato marka ila hadal siiyada saan soo oran laha iyo inuu u dulqaato oo uu fahansiiyo uu u sheego uu dhaho gabadhaasaan jeclahay marka ila hadal haddii iyadu taleefonka ay ka qaban weydo wax kasta wakti la siiyo waa laga yaabaa inay soo jeesato inuu iska sabdhana waa fiican tahay inuu u dulqaato baa ka wadaa jacaylku wuu dhib badan yahay waayo waa wax dhib badan marka walaalkii waxaa odhan lahaa inuu isku sabro ama inuu gabadha saaxiibadeeda uu raadiyo laakiin gabadha uu wiilka wici jiray saas oo kale ah laakiin kama aysan qaban jirin markii dambe anaa ula hadlay adig markii dambe way isfahmeen waa hagaag dhegaystayaal waxaa intaasna ku dhan xubinta ila tali ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo iyadu ku saabsanayd qayb labaad oo ka mid ah jacaylka daahsoon ee aan lagula ogeyn iyo dhibaatooyinka dhallinyaradu ay kala kulanto
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan
aynu ku bilownay horyaalada qaaradda yurub qaarkood ayaa la ciyaaray horyaalka dalka sbain kooxaha barcelona iyo granada ayaa kulan xiiso badan waxa uu ku dhex margegada kamnu waxaana afar gooli waxba ku adkaatay naadiga kubadda cagta barcelona saddex ka mid a goolashaasi waxaa dheliyey lionel messi oo saddexdaydiis ugu horreysay sanadkan dheliyey islamarkaasina goolka afraad waxaa dheliyey neymar khitafe waxa ay gooli waxba kaga badisay naadiga real batis atletico bilbaw ayaa u socdashay sevilla guuldarana kala soo kulantay oo laba gooli waxba lagaga soo adkaaday deportivo la caronya ayaa naadiga real madrid waxay kula kulantay gegada barnabeo stadium zinadin zidan tababaraha naadiga kubadda cagta real madrid ayaa guushiisii ugu horreysay naadiga real la gaaray shan gool ayay dusha u saarisay naadiga kubadda cagta real madrid naadiga deportivo oo ay markaasi la ciyaartay saddex ka mid ah shantaasi gool waxaa dheliyey garth bell halka labada kalena ciyaartoyga reer france ee karim benzema uu dheliyey naadiga kubadda cagta eber ayaa la kulantay naadiga esbanyol waxaana laba gooli gool ku adkaaday naadiga eber naadiga las balmas iyo malaga ayaa kulan xiiso badan yeeshay gooli gool ayay ku kala baxeen atletico madrid ayaa u socdaashay gegada stadio municipal de balados oo naadiga saltavigo ay ka ciyaarto waxaana laba gooli waxba ay kaga adkaatay naadiga saltavigo valerial iyo sporting giqon ayaa wada ciyaaray laba gooli waxba naadiga valerial ayaa ku adkaatay real sociedad waxa ay laba gooli waxba ay sidoo kale dusha u saarisay valencia levente ayaa laba gooli gool kaga adkaatay naadiga rayo vayacano haddii kooxuhu aan dhegaystayaal in dulmarno siday u kala horeeyaan atletico madrid ayaa horyaalka hogaaminaysa sagaal iyo toban kulan oo ciyaarto waxay leedahay afartan iyo afar dhibcood barcelona sideed iyo toban kulan ayaa ciyaarto waxay leedahay labaiyo afartan dhibcood real madrid waxay leedahay afartan dhibcood valerial waxay leedahay haddii dhegeystayaal aynu aadno dhinaciyo dalka talyaaniga naadiga kubadda cagta intermilan ayaa iska beerdarisay fursad ay horyaalka kusii hogaami karaysay kadib markii lagaga adkaaday kulankii ay la ciyaartay naadiga kubadda cagta saswala oo gegada sansir stadium weli naadiga kubadda cagta intermilan guuldaro dusha loo saariyey naadiga kubadda cagta ees napoli ayaa horyaalka la wareegtay hadda hogaaminteeda waxaana ay ka badisay shan gool iyo gool ay kaga adkaatay naadiga fersenen waxaana shanta gool u dhaliyey naadiga kubadda cagta gonzala iguayin oo laba ka mid a goolashaasi dhaliyey halka kalena ay dhaliyeen marik hamsig manalo gabidini iyo sidoo kale raul albiol naadiga kubadda cagta inter milan gool iyo waxba ayaa ay kala kulantay naadiga soswalo oo daqiiqadii sagaashanaad rigoor weliba laga dheliyey naadiga kubadda cagta inter milan dominico beredi ayaa u dheliyey naadiga sosola atlanta ayaa waxa ay markaa la ciyaartay naadiga genowa oo laba gooli waxbana looga adkaaday naadiga kubadda cagta atlanta kieva verona ayaa gooli waxba dusha u saarisay naadiga bolonya naadiga kubadda cagta halis verona ayaa waxa ay guuldaro kala kulantay naadiga balermo oo gooli waxba ah zamadori iyo naadiga juventus ayaa kulan xiiso badan ku dhex maray gegada stadio luge ferres oo laba gool iyo gool naadiga juventus ay ku adkaatay dhaliyey waxaana u kala dhaliyey sami khadira iyo paul bogba labada gool ee naadiga yuventus ay ku adkaatay halka goolka keliya ee madiga ah naadiga zambadori u dheliyey antoni casano torino iyo emboli ayaa gooli waxba waxaa ku adkaatay naadiga emboli waxaana horyaalka hogaaminaya napoli oo sagaaliyo toban kulan ay ciirto xillada kuw iyo afartan dhibcood yuventusna xillada soddon iyo sagaal dhibcood inter milan ayaa dhibco inta gaaraya iskale sagaal iyo soddon dhibcood iskale fiorentina soddon iyo sideed dhibcood ayaa iskaleda roma waxay leedaha soddon iyo afar dhibcood naadiga kubadda cagta ac milan iyo roma ayaa gool iyo gool ku kala baxay fiorentina iyo lazio saddex gool iyo gool naadiga fiorentina ayaa lagu awood sheegtay carbina waxa ay ka badisay naadiga udinese laba gool iyo gool dhegeystayaal haddaan idin xusuusiyo maanta gurdhow waxaa magaalada zurich ee dalkaasi switzerland ka dhici doontaa xafladii lagu caleemsaarayay ceertooygii sanadka laba kun shan iyo toban ku guuleystay abaalmarinta balan dior iyadoo saddexda musharax neyma cristian ronaldo iyo leonel messi ay abaalmarintaasi hadda u tartamayaan waxaa sidoo kale goobta laisku guddoonsin doonaa tababaraha ugu wanaagsan sanadkii lasoo dhaafay oo ay u tartamayaan gardiola luis enrique iyo george zamboli waxaa sidoo kale loo tartami doonaa abaalmarinta loo yaqaano fifa buscas award oo ah abaalmarinta goolkii ugu quruxda badnaa oo ay u tartamayaan alessandro felorenzi vandre lira iyo lionel messi dhegeystayaal wixii ku soo kordhaa xafladaasi iyo sida loogu kala guulaysta abaalmarinada barnaamijyadeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan dhegeystayaal xubintii cayaarahana waa nageynta
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan caasha haya haddii la yidhaahdo kubadda goolkii ugu quruxda badnaa maxaa kugu soo dhacay markiiba ma gool inta sida labada lugood lagu dhaliyey ma mid madaxa lagu dhaliyey ma mid taraarax lagu dhaliyey ilaahi hadda maskaxdeeda waxaa u muuqata goolkii ugu quruxda badnaa saloo kuu noqon karaa anigu waxaan odhan lahaa waa gool adigoo koob sugaya ama natiijo wanaagsan sugaya daqadii ugu dambeysay kubadda dhammaanaysa oo adiga xitaa rumaysan weyday shabaqii aad ku lushay waxaa inoo xiga caasha waa tahay kaalimihii suugaanta ayaan mar kale dhegeystayaasha aanu farta u daraynaa ismaaciil xaawaleyda oo idil xeerkii oran jira been baa lagu xerageeyaa xididkiisii baa dhacay baa laleeyahay maanta waad bahaysiisaa
mar haddii la leeyahay runtii waxoo dhan u dhuran doonaan beenta layska daaya baa laleeyahay oo beentii runtii laysku dhaqi lahaa marka horeba laysku sheego
balayna eegno waa fartuun cumar baan filaya goobta wacdaraa ka dhacaasha codkaas fartuun cumar wuxuu gabagabow yahay idaacaddayadii duhurnimo caasha cuud iyo ismaaciil farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda galabnimo afarta ku kulmayn waxaad leenahay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.